aan ku bilownaa sidii warkaba aad ku maqlayseen wadaadka reer ciraaqi muqtada sadar ayaa maanta ugu baaqay taageerayaashiisu inay soo afjaraan banaanbaxyada islamarkaana ay ka tagaan aagga cagaaran ee magaalada baqdaad halkaasi oo ay isku horimaad ku dhex maray ciidamada amniga rabshadahan ayaana bilowday kadib markii alsadar uu ku ay dadka daacadda u ah ee ku sugan aagga dowladda inay isaga baxaan halkaasi kadib ku dhowaad afar labaatan saac oo halkaasi iska horimaad uu ku dhex marayey ciidamada ammaanka iyo kooxo hubaysan khudbad laga sii daaya telefishinka talaadada sadar iyo taageerayaashiisa waxa uu ugu baaqay inay goobta ka baxaan halkaas oo boqolaal ka mida taageerayaashiisa ay galeen xarumaha dowladda islamar ahaantaasina ay qabsadeen iyagoo muddo ana fadhiyay xarunta baarlamaanka taageerayaasha wadaadka shiicada ee saameynta ku leh siyaasadda dalkaasi ayaa baasuukiyaal iyo qoryaha darandooriga ahi waxa ay ku garaaceen aagga cagaaran ee ciraaq iyadoo ciidamada ammaanka ay rasaas kusoo jawaabeen talaadadii taasina waxa ay sii xoojisay xiisadii ka taagnayd muddo bila ah waddankaasi ciraaq dhimashada ayaa la sheegaya inay gaartay ugu yaraan soddon qof kadib laba maalmood oo rabshada oo halkaasi ay ka dhacayeen sida ay saraakiishu sheegeen kadib markii wadaadka muqtada sadar uu ku dhawaaqay isniintii in uu ka tegayo siyaasadda islaamar ahaantaasna uu ka fariisanayo ayaa taageerayaashiisa waxay xoog ku galeen aagga cagaaran oo mar ahaan jiray fariisin ay haayeen ciidamada maraykanka haddase hoy u ah xafiisyada dowladda ciraaq iyo safaarado shisheeye ugu yaraan hal safaarad ayaa shaqaalihiisa ka dadguriyay goobta dowladda ciraaq ayaa waxay ahayd mid madaxa isgulu jirta tan iyo markii xisbiga sadar uu ku guulaystay saamiga ugu badan ee kuraasii doorashada baarlamaaniga bishii oktoobar halkaasi ka dhacday laakiin ku guuldaraystay inuu helo aqlabiyad ku filan oo dowlad kusoo dhisi karayo taas oo sii xoojisay isjijiidkii ka dhexeeyey muddo bila ah kooxaha shiicada ah ee kalgedisana waddankaasi ku dhaqan sadar waxa uu diiday inuu la xaajoodo shiicada ay iraan taageerto waxaana kudhawaaqitaankiisii ay ahayd inuu siyaasadda ka fariisanayo isniintii ay ciraaq gelisay hubanti la-aan siyaasadeed iyo khalkhal aan lahayn waddo cad oo ay uga baxayso aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo jeedinaya warbixintaas waa qortay wakaaladda wararka ee associated press